bismiillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sidaan ognahay nimankan gaalada ah ee caalamka islaamka kusoo duulay intayan soo dirin ciidamada askarta ah ee qabsanaysa dalalkaas waxay iska soo horraysiiyeen ciidamo kale oo dadka gaalaysiiyo loo yaqaano iyagu u bixiyeen mubashiriin laakiin inagu naqaano munasiriin iyo kuwo layihahda mustashriqiin dadkaasaa soo hormaray ciidamaduna way ilaaliyeen oo gadaal bay ka fadhiyeen oo dadkaas inay gutaan dacwadaas baadilka ayay ku garab taagnaayeen tusaale waxaan usoo qaadan karnaa maxamed cabdulla xasan raxmatullahi caleyh markuu berbere ka soo degay wuxuu la kulmay iskuulla ka furan berbera oo dadka ilmaha lagu gaalaysiinayo oo dadka baadiriinta ay gacanta ku hayaan oo magacyada xataa ka bedeleen iyo isla markaa ciidanka ingiriisku beriga soomaaliya ma joogin badda unbu taagnaa taqriiban gudaha ma soo gelin markaa dushuu ka ilaashanaya kuwana ciidankana soo diraya maskaxda bedelaya ee qasbul fikriga wada ciidankii hubaysnaana wuu ka dambeeyaa waxaan kala ognahay markii ay ciidamadaas soomaaliya iskaga baxayeen ay danta ilaahayeen ka gaadheen oo ay yidhaahdeen soomaaliya dowladnimaan siinaynaa muddo lagu magacaabi jiray wakhtigii intidaabka wakhtigii maaragtay intay dowladda u qalmato toban sani waxaa la siiyey tobankaasna ragga la diyaarinayay waxay ahaayeen raggii marka waqooyihan ka hadloo kale iskuulkii sheekh magaalada sheekh la yihahdo magaalo berberiya barca u dhexaysa oo kollejo halkaas ka baxay ayaa la diyaariyo la qaaday ingiriiska la geeyey siday dowladda soomaalida iman doonta iyagoo gacanta ugu qabtaan xagga talyaanigana sidoo kale iskuulle xamar ku yaalay raggii ka baxay baa talyaaniga loo diray marka dadkaas waxaa loo barbaarinayay in iyagu gacanta ku dhigaan maamulka dalka ku dhigaan diintana waa laga soo bedelay dhaqankana waa laga soo bedelay marka hawshu mar hore soo bilaabantay hadda kuwa soomaalida dee xukaamta u sheegtay xamar iyo meelaha jooga iyo goboladan dowlad goboleedyadka jooga intooda badan waa dad jaamacadahaas iyo kasoo baxay oo dhaqankii laga soo bedelay oo nimankan waxay xambaarsan yihiin fikri ah dadka in caqliga horta laga xado oo qaswi fikri lagu furo intaan la isticmaalin maaragtay madfaca iyo dabaabada iyo diyaaradda la isticmaalin horta qof kuu nugul oo maaragtay ku soo dhoweynaya markaad meeshii tagtid in lasii diyaariyo marka raggaa maanta aynu arkayna maalan oo badan waa raggii gaaladu soo diyaarsatay marka raggaas waxaa ugu wacan inay gaaloobaan sababtu waxay maxay ku jaclintu gaaloobiyaan waa rag mar hore loo tashaday oo dhaqankii laga bedelay oo diintoodii mar hore la garamariyey waayo waxaan ognahay waxaan gaaladu markii ay jaamacadahan cusub iyo waxaan ay dhisanayeen ay maarata jaamacadaha furayeen dagaaladii kii labaad waxay ku magacaabaan kii koowaad ay kusoo guulaysteen waxay samaysteen waxaan loo yaqaano muasasadana unta ka mid loo yaqaano unesco iyo waxaasay samaysteen manaahijna way dhisteen waa maxjib iyagu ay samaysteen oo gaalnimo ah baa meesha lagu dhigaa waxay ogaayeen caalam islaami inay jirtaan xalaqaad iyo xer diinta si fiican u barato tafsiirkii iyo xifidkii qur-aanka iyo saxiixeynkii iyo sunankii ragsaa dhaqankaa watana waxmama laga bedeli karo oo lama qaybsan karo dalkiisana lama qabsan karo marka waxaa noqday waxaa la bilaabay in rag kale oo arintaas aan u oqon waxbarasho u oqon in gacanta lagu dhigo jaamacado inta loo dhigo oo meer la gaadhsiiyo oo inta badan waxaa la bari jiray maxay ahayd waxay ahayd waxaa la yidhaha falsafa iyo qaanuun alduwali wax loo yaqaano iyo waxaa loo yaqaan maamulka iyo taariikh taariikhdoo dhinacna laga tashwiihinayo ti muslimiinta la xumaynayo hagna tii gaalada la ammaanayo dadka iyaga ayaa waxaa weye dadka maanta ee gaaloobay ee mar hore dhaqankoodii mar hore mar hore manhajka yuniska iyo wixii ka dambeeyey ku socda waa manhaj gaalnimo ah islaamkana aan wax sila iyo lalahayn calaaqa lalahayn qofkii barto oo aaminona waa qof nimanka reer yurub ama nimanka gaalada cadcad ee samaystay la dhaqan noqonaya wey marka jaamacintu saasay gaalnimada ugu nugul yihiin iyaguna ugu horeeyaan dadka gaaloobaya waxay kaloo doonayaan dee manaasib iyo dunyawi bay ku gaarhayaan markii la gaalaysiiyo iyagii baa loo dhiibaya xukunkii loo dhiibayaa iyagii baa madaxweyneyaal noqonaya iyagii baa ra-iisul wasaaraha noqonaya iyagii baa wasiirra noqonaya iyagii baa adduunkii qabsanayo dadkii kale oo diinta baranayana waa la gacanbidixaynaya iyagu waxay noqonaya dad aan bulshada wax raada ku lahayn dadka diinta ka baxa ee dibadda lagu dhaqan bedelo waxay u qaybiyaan qaar caamo ah oo la jahra gaalnimada kuwaasoo baraha bulshada lagu arko wakhtiyada qaar kuwana way isqariyaan oo dalka soomaaliya ayaa loo soo diraa siiba siyaasadda kuwa shaacsadee gaalnimada ka waran xaaladda ay ku noolaan karaan nafsi ahaan dadkaas horta dee markay gaaloomadana diintooda xaq ahayd ka tageen waxaa ku dhacday cuquubaa ku dhacday cuquubadii qaar baa usoo degdeg oo adduunka hadda maanta ay maaragtay ku dhacday iyagoo ku nool cidhiidhi iyo diiq iyo cabsi iyo dadkoodii ka takoormeen iyo dalkoodii ay u dhasheen iyo qaarabadoodii aan arki karin meel xun bay hartu ka gaadhay qaar way jiraan isqarinayoo kuwa isqarinaya waa kuwa dimaantaba meelaha gobolladii dalka xukuma weeyaan kuwaas weli bannaanka isu soo dhigin inkasta dacadda arrintooda oo waxaynaba odhan karnaa waxaan maanta ama golaha dawaaqiidii loo yaqaano sharci dejinta ha noqdo ama kuwa maamulka golaha wasaarada isku magacaabay iyo kuwa dee meelo kale muhiima dalka ilihiisii muhiimkaa haysto oo dhan dadkaa qarsoon bay u badan yihiin innaga nagama qarsoona dee sharcigu inuu caddeeyay wax xukunkoodu yahay laakiin dadka caamada ah dad badan baa ka qarsoon oo aan u muuqan oo ay dad muslimiin oo soomaaliya u haystaan oo ku daga salaada iyo maaragtay shahaadateynka iyo ku daga oo islaamnimo sheegta marka gabadhaasoo kale way badan way badan yihiin noocaas laakiin nooca banaanka ay soo dhigay iyagu iyo kristan baan hayidhi ama yidhi maaragtay nin baan hayo xaas baan kuwa yidhi kuwa wey kuwa ummaddu ay ila ummadda weli ruux baa ku jirta maaragtay waxaa ku jirta caqiidadeedii baa weli caqiidada islaamka ee saxaneed baa lagu inta badan ku toosan yihiin dadkaas dee ma xaggooda qabuulka ma helayaan nimankaasu oo waa la fogeynaya bal ninkba dadka haddii gacantooda gaadho waaba la dilaya marka cadaabka aakhira usoo hor adduunka usoo hormaray dee kii aakhirana wuu sugayaa nin ridooba diintiisa ka tegey adduunkana xukunkiisu waa dil sidee nebigu noo sheegay man badala diinahu faqtuluuh baa u taalla te aakhirana waxaa weeye naar baa u taalla nin diintii ka tegey oo gaaloobay dee xukun gaal unbuu leeyahy waaba kasii daran yahay gaaladii asliyiinta unbuu la mid yahay hadduusan kaba sii cadaab darayn taasna waa aakhirada weeyaan waxaa marka dadka u furan iyaga dee waa toobad toobaddu maarata way furantahay ilaa qofku maaragtay intuu nool yahay oo naftu ayan soo gaadhin kalxamaha uusan sakaraadkii halkaa iman ama qoraxdu ayan ka soo baxin dhinaca ay u dhici jirtay toobaddu waa u furan tahay marka dadkaasoo kale inay toobad isku daba qabtaan mooyaane wadda xun bay hayaan xujadiina waxa weye in lagu oogana waa daruuri inkastoo ay maanta nin xujadu ay ka qarsoontahay uusan jirin oo maaragtay caalamku maanta uu noqday waxay kuma sheegaan qarya alcaalamiya ama global village waxay yidhahdaan cawlamada marka wax ku magacaabeen marka maanta meel aan islaam gaadhin ama caqiidada ayaan gaadhin oo warkeeda ninka doonaya uusan ka heli karin ma jirto oo xujadu horeyba ugu qontay laakiin in mar labaad bal nimankaa toobada loogu dhawaaqo lagu baraarujiyo bal inay kasoo noqdaan waxay meesha dhamada ay qaadeen xun taasu meesha way ku jirtaa taa un bay ku badbaadi karaan oo adduunkana ay mujtamacoodii kusoo laaban karaan aakhirana ay ku badbaadi karaan sheekh cabdulilaah ugu dambayntii waxaad og tahay in arday soomaaliyeed sanad walba ay qaataan jaamacadaha shisheeye sida etoobiya maxaa loogu badbaadi karaa afkaaraha xunxun ee qofka laga soo dhaadhicinayo ilaa heer la gaarsiiyo inuu diinta ka baxo bismillah xalku waxaa weeye qofku dadku inay diintooda u noqdaan oo diintooda un baa lagu badbaadaa oo waxay shalay ummaddu ku dhaqmi jirtay ee islaamka lagu yaqaanay ee akhlaaq ahaa ee dhaqan fiican ahaa ee caqiida toosan la qabsado ahaa ee gaal waxba aan la moodin ahaa ee gaalka maaragtay sanka laga qabsan jiray oo wax uraya oo liita loo arkay sidaas ayaa lagaga badbaadi karaa waxbarashadana innaga waxaynu haysanaa waxaynu kaga maaranno wax reer galbeedka loo doonanayo kitaabka ilaah baa ina dhex yaalla iyo sunnadii nebiga haddaynu labadaa baranno wax inaga maqan waxbarasho inu reer galbeed u doonanno oo maanta inagu kalifa inaanu nidhaahno waxaan kurta luuqada turkan soo baranaynaa ama ethoobiyan dhaqan ka soo qaadanaynaa iyo wax lamida uma baahnin marka waxaa weye ilmaheenna ilmihiinna diinta ilaahay barta wixii maadiya laga maarmaynoo nolosha u baahan tahayna halkaad ku baran kartaa adoo dalkaaga joogo muslimiintaada ku dhex jiraad baran kartaa gaalana ayaan wax la moodin meeshan la aadayana dee tusaale waxa idinku filan waad haysaan oo maanta waad arkaysaan raggii ilmihii loo diray barasho loogu diray inay xaasas niman gaala u noqdeen inay maaragtay niman gaalo oo diinta islaamka la dagaalamaya noqdeen inay noqdeen niman raba oo leh maalin xamar may nabad noqoto aanu xor u noqonno waxaanaan samaynano aan isguursanna haddaan ragnahay waad aragteen marka ilmihiinna haddaad dee iska diraysaan wasaa la rabtaana dee waa waxa la garto haddii kale laakiin ilmihiina rabtaan oo ilmo muslim oo toosan noqdo meeshaan ha iskaga dirina waxaad baraysaana ha noqdo diintiisa caqiidadiisa dhaqankiisa hadda manhajkii ka jiray maaragtay jaamacadaha gaalada ama maraykan ha noqoto ama ingiriis ha noqoto ama kayru ha noqotee ayaa maanta dee muqdisho iyo hargeysa lagu dhigayaa marka khatarteeda ay leedahay dadku inay maaragtay aada u baraarugaan aada u baraarugaan aada u baraarugaan kolle waxna waa la isku qasbayaa fan iyo waxaa ka dambeeya awoodo iyo lacagna waa lagu bixinayaa dowlad waxay isku sheegeen meeshii way maaragtay way taagan tahay oo difaacaysa laakiin dadku waxa weeye dee qofka diintiisa maaragtay rajo ka qaba inuu ilaahay maarata la kulmo isagoo raalli ka inuu uusan ilmihiisa meelaha isaga dirin wax uu anfacaya adduunka iyo aakhiraba uu baro baan baan ku talin lahay